wadaag sirbay laba gadcood wax ku qaban karaane wadaag sirbay laba gadcood wax ku qaban karaane anisweeshano walaalayaal awadajiino walaalayaal anisweeshano walaalayaal awadajiino walaalayaal wadaag sirbay laba gadcood wax ku qaban karaane wadaag sirbay laba gadcood wax ku qaban karaane anisweeshano walaalayaal awada jirnoy walaalayaal anisweeshano walaalayaal awada jirnoy walaalayaal wadaag sirbay laba gadcood wax ku qaban karaane wadaag sirbay laba gadcood wax ku qaban karaane anisweeshano walaalayaal awada jirano anisweeshano walaalayaal awada jirano wadankiisa uu shaqeeya wadaag sirbay laba gadcood wax ku qaban karaane wadaag sirbay laba gadcood wax ku qaban karaane anisweeshano walaalayaal awada jirno walaalayaal anisweeshano walaalayaal awada jirno walaalayaal Yeah. wanaagsanay wadnaahayagii rumaadow wada jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane wada jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane anis weeshano walaalayaal awada jirnoy walaalayaal anis weeshano walaalayaal awada jirnoy
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulan wacan daawad dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado
shicibiyahow wanaagsani walaalayaal waxyaayagii rumaadow mar kale subax wanaagsan ayaa wadan kale nahay ku soo dhowaada barnaamijka falaqaynta wararka qodobada aan kugu hayno waxaa qeyb ka noqon doono maamulka jubbaland ayaa baadigoobayo qaraxii ka dhacay magaalada baardhere iyo wixii ku lugta lahaa waxaad kaloo barnaamijka aad ku maqli doontiin askar kenyaana oo ka tirsan kenya oo lagu dilay gobolka jubbada hoose faahfaahinta barnaamijka ayaani kugu soo gudbi doonaa madaxweynaha galmudug oo kormeer ku tagay xarumo dowladda ay ku leedahay magaalada galkacyo waxaad kaloo ku dhegeysan doontiin madaxweynihii hore ee puntland cabdiweli gaas oo ka duulay magaalada garowe dardaaranna u jeediya dadka waxuu ka hadlay barnaamijka ayaani kugu soo gudbi doonaa maraykanka oo ka hadlay duqeyn ka dhacday gobolka shabeellada hoose waxaad kaloo ku dhegeysan doontiin al-shabaab oo weerar ku qaaday habeenkii xalay ee degmada afgooye khasaaraha ka dhashay iyo halka ay mareyso hadda xaaladda ayaad ku dhegeysan doontay barnaamijka galmudug oo bilaabeysa qaadista canshuuraha barnaamijka ayaad ku dhegeysan doontiin waxaad kaloo barnaamijka aad ku maqli doontiin dad shacaba oo furay waddo muddo u xirneyd biyo iyo qashin faahfaahinta barnaamijka ayaani kugu soo gudbi doonaa howlgallo miino baaris ah oo ka socda gobolka shabeellada dhexe qodobada soomaalida ka baxsan ee caalamka aad ku maqli doontiin waxaa ka mid a dad badan oo ku dhintay dhisme ku dima dalka syriya iyo ruushka oo ka carooday tallaabo uu qaado maraykanka qodobada iyo qodobo kale ayaad barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaada ku dhegeysan doontii barnaamijka saakay anigoo mahada ayaa soo saaray lana socodsii doono sharmaaka ayaa farsameynaya qodobada maqasheen iyo kuwo kale ee barnaamijka ayaad ku dhegeysan doontiin dhegeystayaal
jacaylka ka sikaanisay ma soconaysaa la yiri siriiqda ka baxbaanisiri maba siimaysaa la yiri ku sayri badaanisiro sidaa maaha la yiri jacaylka ka sikaanisiri ma soconaysaa la yiri siriiqda ka baxbaanisiri maba siimaysaa la yiri sayri badaanisiyo sidaa maahaa la yiri seeseeji ayaanisiri sariigaa laygu yiri see xatay dhumaanisiri saqartaa maqlaybaa la yiri sintow lubaxbaanisiri sirtaa gartaybaa la yiri seeseeji ayaana siri sariigaa laygu yiri see xatay dhumaana siri saqartaa maqlay baa la yiri sintow lubaxbaani siri sirtaa gartay baa la yiri
mar kale isku soo noqod wanaagsan kusoo dhowaada barnaamijkii falaqaynta oo fidsan
شعبي هو نبتني ولا ليا وحياي يجير معادو ولا ليا haddii aanu ku bilowno madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geele xaab iyo wasiirka amniga maamulka galmudug ayaa kormeer ku tegay qeybo ka mid ah xarumaha ciidamada ay ku leeyihiin magaalada gaalkaya xarunta gobolka mudug madaxweyne xaaf halkaasi waxaa kula hadlay ciidamo cusub oo lagu tababarayo xeryahaasi waxa uu kula dardaarmay inay ka faa'iidaystaan tababarka oo ay bixiyaan saraakiil soomaali ah iyo kuwa kale ee cadaan ah sidoo kale waxa uu tilmaamay in looga baahan yahay inay door weyn ka qaataan isugidda amniga deegaanada maamulka galmudug
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد إيه waxaa maanta إيه madaxtooyada magaalada gaalkacyo lagu qabtay shir ballaaran oo uu shir guddoominayay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed ducaale geelle xaaf wasiirro badan ay joogeen maamulka gobolka mudug ay joogeen maamulka degmada gaalkacyo ay joogeen taliyayaasha ciidamada ee nabad sugidda iyo booliisku ay joogeen waxaa shirkan looga hadlayay sidii loo dardargelin lahaa canshuurta ku waajibtay dadka reer galmudug gaar ahaan gobolka mudug degmada gaalkacyo ee arrintaas shirkaas wuxuu ku soo dhammaaday si guul ah waxaana laysku raacay in laga bilaabo canshuur ururin ballaaran oo baahsan oo meel kasta qusaysa ilaahay hadduu idmana waxaan rajaynaynaa shirkaas inuu noqdo mid lagu guulaystay oo canshuurta ee looga qaado dadka reer galmudug oo ay ku dhistaan dalkooda iyo danahooda u gaarka ah waxaa laysla soo qaaday in aan marnaba laga maarmi karin canshuur in la qaado canshuurtu waa waxa dalka lagu dhisto waa waxa ciidamada lagu dhiso waa waxa mushaaraadka lagu dhisto waxaa laysla gartay isla xisaabtan ballaaran oo ho- meesha u koraysa iyo meesha u hooseysa quseeya in la galo laysla xisaabtamo wasaaradda maaliyadda canshuur ay bilowdo ayadana lagula xisaabtamo canshuurtaasi meesha ay ku dambayso iyo waxa lagu qabto guddiyaha la iska sii dhex qabtay rajo fiican baan ka leenahay ilaahay idankiisana waxaan rajaynaynaa inaan ku guulaysanno canshuur ururintaas waa looga hadlay arrimaha amnigaa laga bilaabay markii ugu horreysay sida aad ku aragteen warqadda ajendaa amnigaa laga bilaabay taliyaashii kulubta ku shaqada lahay baa ka hadlay amniga in la sugo dabadeedna canshuurta la qaado hawshu isla bilaabato hadda am- amni daro kama jirto gobolkan kama jirto aada amnigiisu u wanaagsan yahay canshuurtana in la bilaabo amnigana lagu wado sidaasaa lagu heshiiyey bismi illaahi raxmaan iraxiim alxamdu lilah rabbi wagaag barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado qeybii hore ayaad dhegaysanaysa
wada jir bay laba gamcood wax ku qaban karaane wada jir bay laba gamcood wax ku qaban karaane anisweeshano walaalayaal awada jirno anisweeshano walaalayaal awada jirno
wagaag dhegaystayaal weli waxaad la socotay barnaamijka falqaynta wararka raadiyaha cadaado markaan hadda puntland halkaadna madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa ka duulay magaalada garoobe waxauna la dardaarmay dardaaran u adag u jireebay wasiiradii la soo shaqeeyey sidoo kale shacabka maamulka puntland isagoo arrintaasi ka hadlaya waxa uu sheegay
waxay ila qubanaatay maadaama baxaya maanta oo markii horeyso oo intii xilkaan wareejinay dalkaan ka tegayo inay xogaa inay ila bilaabtay inaan dardaaran yar ku idhaahdo shacbiga reer puntland wax badan oran mayo runtii waa u ducaynaya insha allah ilaa waddankeena inuu barakeeyo shacabka waxaan kula dardaarmayaa inay runtii dowladnimadooda ay xajistaan inay amnigooda ka shaqeeyaan inay dhaqaalahooda iyo horumarkooda iyo dowladnimadooda taabadgelaysa inay bari taaraan oo saboort gareeyaan xukuumad cusub baa timide xukuumadda cusub in si fiican looga shaqeeyo la garab istaago dalka iyo madaxweynaha iyo xukuumad markay cusub yihiin oo markay ugu baahi badan yihiin taageerada shacabkooda iyo dadkooda marka iyadana in si dhow oo wanaagsan oo loo shaqeeyo horumarka puntland cid kasta ayuu dan u yahay dugdhaca puntlandna cid kastoo annaga ayuu dareen ku yahay marka inaanu ansaa yeelno insha allah waa muhiim saaxiibadayda xalayna aan wada joogno wada cashaynay maantana yimidahay igu sogootiya iyana jacayl gaaray iyo walaaltinimo gaaray runtii ayaan u hayaa inaga dhaxaysa aad bayna u mahadsan yihiin marka guuriya khayr baan rajaynaya puntland puntland waa socotaa meel fiican bay gaaraysaa iftiin wanaagsan baa meelba ka muuqda marka waxaan rabnaa inaan higsano iftiinkaas wanaagsan iyo horumarkaas inoo muuqda dhammaanteen inaan waxaan wax badana ku shugrino ilaahay uga xamdi naqno ayay puntland haysataa marka inaan iyadan xagsano siina maaragtay kubcino oo ku dadaalo amnigu hagu horeeyo horumarka dhaqaale ku dhugsado dowladnimada ka shaqaynteeda institution buildingka iyana maaragtay oo iyana muhiim ah iyo in marxalada hadda kala guurka si fiican loo garab istaago xukuumadda cusub
waagaag dhegaystayaal waxaad la socoteen barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadcado hagaag dhegaystayaal weli waxaa la socotay barnaamijka falqaynta wararka raadiyaha cadado markaana hadda halkaas iyo gobolka shabeellada hoose aadno ururka al-shabaab ayaa xalay saqdii dhexe waxa ay weerar ku qaadeen degmada afgooyo ee gobolka shabeellada hoose sida ay sheegayaan dadka ku sugan gudaha magaaladaasi dadka deegaanka ayaa xalay sheegaya in ay ku soo kaceen dhawaaqa rasaas xoogan ee isku adeegsanayaan ciidamada dowladda federaalk ee al-shabaab oo weerarka soo qaaday waxaa la xaqiijiyay inuu ka dhacay khasaare kala duwan isagoo isugu jira dhimasho iyo dhaawac islamarkaana soo kala gaaray dhinacyadii dagaalamay iyo dad rayid ah oo guryahooda ay rasaasta ugu tagtay gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose maxamed ibraahim bare ayaa raadiyo cadaado u xaqiijiyey in si weyn looga hortago islamarkaana ciidamada dowladda ay dib u celiyeen kooxdii weerarka soo qaaday
degmada banaankeeda ayay weerar iyo xabado kusoo rideen balse wax saas u weyn maysan ahayn waana laga hortagay ciidamadii nabadgelyada ee deegaanka ayaana ka hortageen waana wayna carareen kadib wax khasaaraha ma jiraan maya may jiraan ilaa hadda degmada banaanka waa hagaag weli waxaad la socotay barnaamijka falqaynta wararka raadiyaha cadaado isagii rumaadow shicibyahow wanaagsani wadnaha yagii rumaadow wada jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane wada jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane anis weeshano walaalayaal awada jirnoy walaalayaal anis weeshano walaalayaal awada jirnoy shicibyahow wanaagsani waa hagaag weli waxaanu ku guda jirnaa barnaamijka falqaynta wararka raadiyaha cadado haddaan markaan gobolka shabeellada dhexe aadno wararka ka imaanaya deegaanka deegaano hoos tago degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe ayaa waxaay sheegayaan in ciidamada militariga ee halkaasi ku sugan ay wadaan howlgallo miino baaris ah oo laga sameynayo qaar ka mid a wadooyinka soo gala magaalada balcad ee gobolka shabeellada hoose deegaanka yaaqle oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe ayaa lagu shee lagu soo waramayaa inay ciidamada howlgalka ay ka wadaan iyadoona weli aan lasoo warin inay heleen miinooyinka dhulka lagu aaso qaar ka mid a dadka deegaanka ayaa raadiyo cadaada u sheegay in howlgalkan ay ka war heleen saaka aroortii hore saraakiisha ciidamada dhankooda waxa ay noo sheegeen inay howlgalkan miino baarista ay ka wad kaga gol leeyihiin nadiifinta wadooyinka gala degmada balcad ee gobolka shabeellada hoose oo dhowr jeer ee hore al-shabaab ay qaraxyo kula eegteen ciidamada militariga soomaaliya oo ku socdaalaya wadadaasi deegaanka howlbarka howlgal ka socda ayaa shan iyo toban kilomitir ayaa deegaanka yaaqle waxaa u jira degmada balcad ee gobolka shabeellada hoose shabeellada dhexe weli waxaad la socotay barnaamijka falqaynta wararka raadiyaha cadaado
waxyaa yagii rumaadow shicibyahow wanaagsani waxyaa yagii rumaadow wada jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane wada jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane anis weeshano walaalayaal awada jirno walaalayaal anis weeshano walaalayaal awada jirno walaalayaal wadankiisa u shaqeeya walaalayaal shicibyahow wanaagsani walaalayaal wadankiisa u shaqeeya walaalayaal wada jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane wada jirbay laba gamcood wax ku qaban karaan anis weeshano walaalayaal awada jirnoy walaalayaal anis weeshano walaalayaal awada jirnoy walaalayaal iskagii rumaadow shicibiyaahow wanaagsani waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka falqaynta wararka raadiyaha cadada ayaad dhegaysanayseen qeybiya dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay markaan haddaadna dalka syriya sida ay sheegayaan warbaahinta dalka syriya ugu yaraan toban iyo kow qof oo afar ka mid ah ay yihiin caruur ayaa ku dhimatay dhisme ku dumay dalkaasi ku yaallo halkaasi ku dumay hal cunug ah oo keliya ayaa ka badbaaday dhismahan oo ku yaalay xaafadda ay fallaagadu haysateen jireen ee saldhigu ahayd waxaana sidoo kale halka ciidamada syriya iyo kuwa ruushka kordhiyeen inay aada ay baaritaano iyo sidoo kale caawinaado dadkaasi lagu badbaadinaya halkaasi ay ka wadaan
wadnaahayagii rumaadow wada jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane wada jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane anis weeshano walaalayaal awada jirnoy walaalayaal anis weeshano walaalayaal awada jirnoy shicibiyaahow wanaagsani waxyaayagii rumaadow shicibiyaahow wanaagsani waxyaayagii rumaadow wada jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane wada jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane anis weeshano walaalayaal awada jirno walaalayaal anis weeshano walaalayaal awada jirno walaalayaal
waa hagaag dhegaystayaal intaas ayaanu kusoo gabagabanaynaa barnaamijkii falqaynta wararka raadiyaha cadaado aad kala socoteen anigoo macda ayaa la socodsiinayay soona saar barnaamijka sharmaaka ayaa farsameynayay tan iyo intaan barnaamijkan kiisa kale ku kulmi doono waxaynu leenahay sidaa iyo nabadgelyo